wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa maalmo ka hor waxa ay daafurtay nidaamka daddegista iyo diiwaangelinta madaniga ah taas oo wasaaradda ay ka daafurtay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland nidaamkan oo hadalhayn badan ka dhaliya baraha bulshada ayaa waxaa ka warbixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed ibraahim oogle isagoona si guud u sharaxay muhiimadda uu leeyahay nidaamka daddegista iyo diiwaangelinta madaniga oo dhowaan ay daafureen barnaamijkan daldegista waa barnaamijka saxda ah ee qofka muwaadinka laga rabo inaad muwaadin soomaaliyeed tahay isbitaal ku dhalatay baasaboor inaad hesho shuruudda koowaad waxaa maxaa ka mid ah waa inaad warqadii dhalashada aada leedahay dukumentiga hooyadaa iyo aabbaha waa inaad wada koow horta inaad adiga soomaali noqotid ama aad meel aadid asal waxaa u ah horta inaad dukumentiga si sidiisa barnaamijkan wuxuu ka shaqeeyaa afar dukumenti bes wax kale kama shaqeeyo siyaasad kama shaqeeyo brogram kale kama shaqeeyo canshuur kama shaqeeyo warqadaas warqad aadaa loo qaaxay maalin dhoweyta warqad lacag laga rabo maaha sideedaba marka fahamka dowladnimada horta aan isla wada fahan inaad warqad dhalasho ka aadato cambaarayn miya mase inaad soomaalinimadaadi caddaysay waay cambaarayn maaha afarta brogram ka shaqeeya waxaa waaye waa dhalasho markaad dhalatid waa dhimanaysaa sooma xoogoo xoolana kusoo galaan afar gurina aa yeelatid guryahaadi inay kaa haraan so uma baahnid wiilkaada markuu kaa dhaxlaayo muxuu leeyahay aabahay waa dhintay inuu aabihii dhintay soo dukumenti laguma baahna dowladda hoose maxay u baahan tahay dukumenti u baahan tahay caddee aabaha inuu dhinto dee markaan ka baxno waa in rable town lagu yaqaano markii laga baxo dowladnimada saxda waa inaad caddaysid inaad dhimatay waa in wiilkaada caddeeyo gabadhaada caddayso warqadda caddaynta dhimashada soo laga warqadood ma dhalasho dhimasho guurka barnaamijyada yurub guurka u yaalla waa la yaqaanaa laakiin de guurka markii laisku yimaado calal aqala wadaadka wax meherinayo warqadu qaataa iyo qalin gabadha magaceeda muxuu ahaa aabaheed waa maxay afarta markhaatiyood maxay ahaayeen meherkii maxaa lagu heshiiyey meel ku qoraan wixii uu odayga qalinka ku qoray lagu dukumenti garanaa wax kaloo problema ma jiro islaantana saysan u been abuuranin oysan u dhin odaygii waa isqabnaa oo problemyo kale u keenin haddaad kala tagtaan dee waa wax ilaahay jideeyey haddaad kala tagtaan waan kala tagna waa meeshii shalay aad markhaati ku haydeen unbaad qalin iyo warqad u bedelaysa waxaa leeda waa kala tagna raalli aho intaa leewa wax kaloo problem ma jiro afartaas warqadood ah